yaa degan waa ka yaa degan yaa degan meesha la yidhaahdo buufow yaa dega sablaare yaa dega kurtunwaarey yaa dega duduuma yaa degay baraawe intaasoo dhan suuma degana dadka degana waa habalgeda intaasoo idil waxaan maqli jiray biibaal nimanka la yidhaah dad wadaadaa oo masaakiina oo dhulkaas ummadda degan ka mida weeyaan maqli jiray ma garata gartay wax ku duula iyo wax la dirira iyo waxay la diriraan iyo qalab iyo dabaabaad iyo dagaal ay galaanna weligay oo hadda ka horeeya mana maqal mana arag hadda waxay raadinahayaan oo dad kula soo taliya meel jira meel waddankii federaal buu noqday gobolaysi buu noqday meel aada sheegataan banaysta oo ku dirira oo dadka ka dira adinku kali sheegta meeshaasaysay ku shaqaynahayaa baan maqlay hadda ligooyaana ka raacaysa habargidida dagaalna uguma socon doodna uguma socon dhulkana waa deganayd ilaa intaasay deganayd hantidoodii baa taalla aseedooyinkeedii iyo magaranaysaa daarahoodii iyo shirkadahoodii baa yaalla ilaahay baa siiyey waa dad ballaaran oo la yaqaan meesha ay joogaan waxay galaan iyo waxay gooyaan ummadda ilaahay baa abuuray waana la yaqaan haddee haddaa biyo maal dagaal usoo guntaday haddii nabad ay rabaan nabad baa loogu baaqayaa nabad baa loogu baaqayaa nabaddaas ha ku joogeen guryahooda ha deganaadeen ayaga ha laga nabad galo ayagoona waa nabadgelayaan haddii kaleetana nin iyo raganimadiisay noqon waxaana laga ballanqaadayaa farahooda in laga maroojiyo oo laga dhigo marti lagu daro shaashida cadcad oo haddii alla kuu rooyahay daariid dheerdheeraayo markaad ku jirto maguurtadaha in laga shisho mariyo oo tabar iyo awood ay uga hor yimaadaan habargidan ma ay leh waxaa la oran lahaa oo kula talin lahaa ha iska joogeen badigu been u sheegin warka been carada laga soo sheegahayo iyay runu qaadan awood ay habargidu uga rabaan meesha la yidhaahdo marka uga rabaan oo shabeella hoose uga rabaan hadda koor ilaahay ma siin aata kadibna loo malayn mahayo haddee waa gardaray ku socdaan wax gardarra ku socdaana kuwa ka xoog weyn oo dabaabaad iyo hub iyo technika iyo qalab loo magac weyn oo la yaqaan ayaa hadday gardarro galaan gardarrada ku jaba ayagoo biyomaal oo masaakiin ilaahay oo meel iska joogana habargwadalka uga rari mahayaan yaa naftooda iyo been u sheegin ilmahooda iyo guwin iyo wadanka iska barakicin nabad ha ku joogeen hadda markan haatana guryahoodii baa loo ogolya ay yimaadeen haddana waa haystaan raggii meesha ay ilmahoodii iyo xaasaskoodii awal ay ka soo kiciyeen hadda guryahoodii bay tageen markaan haatana guryahoodii bay tageen wax la yeelay lama arko waa ogyihiin waaya alaadka intay iska daayaan guryahooda ha joogeen beerahooda ha fasheen waxa waxa u dhibaayo waxa ka qaadaya lama arko dagaalna waxay ku taraayeen iyo waxay ku wanaajayeen midna lama arko waaya been baa loo sheegay been baa loo sheegay beenta loo sheegay iyo iyo run moodin oo ilmahooda ku barakicin waaya waa mahadsantaa nabadoone masaajiday ay ku carootay oo ku dukataa ilaahay bay u toobo keentay hadday ka dhalinahayaan wax ayan dhabacayn ooyan rabin ooyan u socon ay ka dhalinahayaan waaya wixii islaamay ha ebiyaano wax u sheegeen waaya nabadoone waa mahadsantaa waajibkooda la marsiinayaa waayahay waa dhiiggale afka dhiiggale iyo cayda iyo aflagaadada uu sheegahayana hadda doqon baa weligeeda caytanta doqon weligeeda caytanta afku dhiig la waaye afku dhiig la waaye waa maqlahayaa waxa uu sheegahayo war doqmeeda leeda warka doqmeedaa sida iska ah marka xisaabtaa ku darsaday adeer ma gata